barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasaa waana toddobylabaatanka bisha march sannadka laba kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doonaa saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah qaar ka mida dhallinyarada oo waxbarashada in ay sii wataan ay ku adkaato sababo dhaqaale aawadeed kuwaasi oo qaarkoodna baadiyaha dib ugu laabta waxaan ka soo baxay sekontarigii dugsiga caanka ee sheekh cali jawhar secondary school waxaan awoodi waayey markii aan u wareegayay jaamacaddii waxaan awoodi waayey hantigii jaamacadda kadib waxaan ku soo noqday beerahayga beerteeda oo ku taala tuulada xamirta hadda waxaan ka shaqeeyaa beerteeda waxaan beeraa dalagyada kala duwan sida xabxabka tamaandhada bartiiqa dhammaan khudaar wax walba gaadhigu waa joogto
sidoo kale waxaad maqli doontaan cimli baadhis laga sameeyey waxyaabaha sababa dilka dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka kanada kaalimihii heesaha ayaanan ka marnaan doonin barnaamijka inta aan ku guda jirna heeska aan idiin haynana
wanwanwanku ildarani kalumay ilmahiisa jacaylkeennan awdalan berkamuuga oyda mise waadilo udo
waa hagaag bisewaadilowdo anuunbayba lahashadu yeebanaysaa waa codka fanaanka iskalaasha dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirin aad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaara ayaa qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dalka maraykanka ayaa amar ku bixiyey isniintii shalay in muddo toddobaad ah ay waddanka kaga baxaan lixdan diblomaasiyo u dhashay dalka ruushka sida uu aqalka cad ee maraykanka u sheegay sida oo kale labiyo labaatan dal oo kale ah oo ka mida dalalka ay ka mid yihiin dalalka faransiiska jarmalka iyo poland ayaa iyaguna dalalkooga ka saaray toddobiyo toddobaatan qof oo u dhashay ruushka kuwaas oo ahaa xubno sirdoona aqalka cada kuma aanu soo dirin liiska wadamadan ama dowladahan ka saaray wadamadooda diblomaasiyiinta ruushka dalka australia oo iyaguna shaaciyey in dalkooda ay ka saareen laba sarkaal oo sirdoona oo aan la magac dhabin wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in tallaabadan maraykanku qaaday ay sida oo kale ay la socoto iyadoo la xidhayo qunsuliyadda uu ruushku ku leeyahay dalka maraykanka arrintan oo lagaga falcelinaya xadgudub uu ruushku ku sameeyey hubka kiimikada ah heshiiskiisa iyo weliba jabin uu ku sameeyey sharciga caalamiga iyago oo gaasta neerfaha disha ee loo yaqaano nerf agent ay u adeegsadeen nin hore uga tirsanaa sirdoonka ruushka iyo weliba inanu dhalay
saraakiil heer sare ah oo ka socda kuuriyada waqooyi ayaa lasoo wariyey in ay wakhti yar gudahood booqdeen magaalada beijing taasi oo sii buuxinaysa warar laysla dhex maraya oo sheegaya in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jin un uu la kulmay saraakiil shiinaha islamarkaasina dalkaasi uu booqday warbaahinta qaarkood ayaa warinaysa in gaadiidka tareenada laga raaco gudaha magaalada lagu dhex arkay wafdi ka socda kuuriyada waqooyi kuwaasi oo joogay magaaladaasi wakhti yar taasi oo muujinaysa ammaanka oo aada loo adkeeyey bloomberg news ayaa waxa ay warisay shalay iyadoo soo xiganaysa saddex ilowwareedyo oo aan la sheegin cidda ay yihiin in kim jong un uu tegay shiinaha socdaal aamusnaan ah oo aanan horey loo sii shaacinin kuuriyada koonfureed ayaa sidoo kaleta warbaahinteeda waxa ay warisay in kim walaashiis ay ahayd qofka halkaasi tegay oo uusan ahayn hogaamiyaha kuuriyada waqooyi
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda duhurnimo ee v o a ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna buurama dhallinyarada waxbarashada ka soo ka soo bilaaba goobaha tuulooyinka ayaa marka ay soo dhammaystaan waxbarashada hoose dhexe u soo gudba magaalooyinka si ay u sii wataan waxbarashada sare hase yeeshee waxaa jira qaar ka mid ah dhallinyaradaasoo ay ku adkaato inay sii wataan waxbarashadaasi sababo dhanka dhaqaalaha awoodood taasoo keenta marka dambe inay tuulooyinkii markii hore ay ka yimaadeen amaba wax ku soo barteen ay dib ugu laabtaan wariyaha v o eda xaashim sheekh cumar good ayaa deegaanka xamarta oo ka tirsan degmada baki ee gobolka awdal kula kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi waxbarashada sii wadan kari waayey oo markii dambe beeraley dib ugu noqday magacaygu waa nuur cali xaddi waxaan ku noolahay tuulada xamarta oo ka tirsan degmada baki waxaan ka mid ahay ardaydii ka baxday dugsigan aan hadda ku- joogno ee, labadii kun iyo shan ee, labadii kun iyo saddexdii waxaan ka soo waxaan u beddeshay dugsi ku yaala magaalada booramo oo lagu magacaabo xaaji cabdilaahi axmed good waxaan ka soo baxay secondarygii ee, dugsiga caanka ah ee sheekh cali jawhar secondary school waxaan awoodi waayey markii aan u wareegayay jaamacaddii waxaan awoodi waayey hantigii jaamacadda kadib waxaan kusoo noqday beerahayga beerteeda oo ku taala tuulada xamirta hadda waxaan ka shaqeeyaa beerteeda waxaan beeraa dalagyada kala duwan sida xabxabka tamaandhada bartiiqa dhammaan khudaar wax walba gaadhigu waa joogto wax walba waan beernaa marka nuurow beertan imiga aad beerto ee aad dib ugu soo noqotay markaad awoodi weyday inaad heer jaamacadeed waxbarashadaadii dhaqaalaad ku bixisay markaad weyday beerta yaa kaala shaqeeya
Een, beerta waxaa igala shaqeeya een, in ka mid a waalidiinteeda iyo kuwa walaalnahay daf- dad badan way joogaan marka waxaan rajeynaya inaan digu laabto waxbarashada xataa iminka hadda laftarkeyga waxaan een, soo dhammaystay lix bilood oo caafimaadka shabakada bulsho kaab Een, xataa laftarkeyga waxaan intii aan dugsiga baranayay waxaan anigoo yar ayaan tegay moogtahay farmasi adeerkiilaya dibeeto kaas ayaan ka shaqayn jiray three years ayaan practical bartay dibeeto ilaa shan sano waxaan ku- mushaar ahaan baa laga qoray farmasiga si toosan uga shaqaynayay practical knowledge ay- oo dheeraadana waan lehay heerkaaga waxbarasho ee adiguna aad baratay sidaa nuuroo kale ee maxaad nooga sheegi kartaa horta magacaygaan ku bilaabaya magacaygu waa dayib xuseen habane waxaan ka tirsanahay dadka ku nool xamarta durdurcad sidaa wiilkaas uu sheegay iskuulka xamarta durdurcad ayaan ku bilowday labadii kun iyo saddexdii ilaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii waqtigaa u dhexaysay waxbaan baranayey Een, den kolkaan ka wareegay waxaan u wareegay buurama dabeed buurama kolkaan foontuu dhameeyey ayaan waxbarashadii awoodi waayey dib baan waddanka halkan ugu soo noqday marka markaad halkan dib ugu soo noqotay maxaad qabataa imiga beeraley baan aho waxaan ka shaqeeyaa beeraha beer baan ku leenahay in xamarta dudurcad beerahaasaan ka shaqeeya waxaan beeraa dalagyada kala duwan ee ku yaala beeraha marka beertan imiga aad ka shaqayso ee aad beerto ma idinkaa leh mise waad ka xoogsataa me annagaa leh aabbahay baa leh bal waxaad ka warantaa horta sidaa saaxiibkaa nuur iyo dayba sheegeen dhinaca waxbarashadaada ilaa heerkeed ka gaadhay maadaama aad ku nooshahay imiga tuuladan een, durdurcad amase xamarta durdurcad ee ka tirsan degmada baki asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ku bilaabaya magacayga saalax xuseen muumin cawaale ayaa la idhahdaa waxaan ka tirsanahay xamarta durdurcad aniga oo ilaa een, degmada baki ka tirsan waxa weeyaan waxbarashadeeda anigu heer dheer kamaan gaadhin waxbarashadeeda anigoo abahay wuxuu dhintay yaraantii allau naxariistee Een, waxbarashadeeda anigoo maxaan ku rahay afraada ayaan ka baxay dabeed waxaan awoodi waayay iskoolkii waxay ka bixiyaa beertii allah naxariistaa baahay nooga tegay aan shaqa badeeda ka bilaabay dabeed saan dhaqaalahayga u kordhin lahaa ambaase geedweyn ugu beeri lahaa ambase dee heer u gaadhsiin lahaa ayaan shaqadii bilaabay iminkii haatan beerteyda alxamdulilah geedweynta waan ka beeray sida liinta iyo cambega iyo waxaan ku raday cambalafkaba iminkii haatan geedyarka waxaa geedgaabka waxaan ka beernaa basasha ilaa xabxabka ilaa basasha
saalax waxaan ku weydiiyey qoys ahaan markaa ma idinku filan tahay beerta aabbaha idinka tegey ee imiga aad beerataa noloshiinna haa alxamdulilah aada bay u bartaa marka adigu xaas ma leedahay oo ma guursatay ma kuu degan yihiin halkan tuulada haa waan degan haa waan leeyahay xaas waan leeyahay dhowaan ayaan maxaan ku raday guursaday gabadheedu ilmahii horreeyay bay leedahay waxa weeyaan degmadaan la deganaan jaar laahayba kuwaasi waxay ahaayeen dhallinyarada awoodi waayey inay waxbarashadooda sii wataan oo dib ugu soo laabtay deegaankooda oo ahaa beeraley wakhtigana waxay ka mid noqdeen beerafalatada deegaanka xamarta durturcad oo qiyaastii degmada baki ee gobolka awdal u jirta soddon kilomitir halkaas oo ay waxbarashada marka hore ka bilaabeen haashim sheekh cumar good v o e boorama
mar kale duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay barnaamij lagu soo bandhigay cilmi baaris socotay muddo lix bilood ah oo ku saabsanayd waxyaabaha sababa dilalka dhallinyarada soomaalida iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa lagu qabtay magaalada toronto ee dalka canada barnaamijkaasi waxaa ka qayb galay qaar ka tirsan soomaalida ku nool magaalada toronto haddaba odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada soomaalida oo kaashanaya culimo udiinka ayaa soo bandhigay cilmi baaristan taasi oo waxyaabaha ay darseen ay ku sheegeen inay ka mid tahay gaabis dhinaca laamaha amniga ah gaar ahaana booliiska oo aan si dhab ah u baarin dilalka loo geysto dhallinyarada soomaalida waryaheena toronto xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray inkastoo boliiska magaaladan toronto ay ku eedeeyaan soomaalidu inaysan boliisku la wadaagin xogaha ay hayaan marka dil loo geysto qof soomaaliya haddana soomaalida badankood waxay rumaysan yihiin in laamaha amnigu aanay dadaal badan gelin sidii loo soo qaban lahaa dembiilayaasha ka dambeeya dilalka dhallinyarada soomaalida dhaktar maxamed qaasim oo ka mid ahaa aqoon-yahanada soo bandhigay cilmi baarista ayaa sheegay in inta badan boliisku aanay helin kuwa ka dambeeya dilalka dhallinyarada soomaalida diraasaadka waxay caddeynayaan in labadii wiil oo soomaali la dilo in mid keliya badi la helo yacni boqolkiiba konton lama helo dhibaatada jirta waxaa weeyaan biliiska resourceska la rabo in reinvestigationka lagu sameeyo ma siiyaan incidenteska oo soomaalida ku saabsan si arrintaa aan wax uga qabanno waxyaabaha aan ka codsanayn waxaa ka mid ah in la abuuro task force oo communitiga ay hogaamiso task forcekaas waxyaabaha ugu weyn ay qabanayaan waxaa weya inay sameeyaan matrix oo xisaabtan ah ee biliiska la xisaabtamaan kiisaska wiilasha soomaali la dilay wixii laga qabtay iyo resourceska la rabo in la geliyo waana waxyaabaha ugu waaweyn aan rabno inaan wax ka qabanno doctor maxamed waxa uu tilmaamay in haddii booliisku aysan si dhab ah ugu adeegin bulshada ay iyagu samayn doonaan guddi soomaali ah oo madax bannaan kuwaasoo dabagal ku sameeya dilalka loo geysto dhallinyarada soomaalida ma aaminsanin in ay dadaalka la rabe ay la yimaadaan bilcaks waxaan joognay shir uu ninka madaxa biliiska jiefka uu leeyahay waxaanan annaga usoo qaban karin communitiga u sabab ah cadeymo ma keenaan wiilasha la dilo waa taqaanaan yacni wuxuu eedayaa communitiga sidaan la soconno biliiska shaqadooda waaye ayagaa resourceska haysta ayagaa intelligenceka haysta markay rabaanna waa isticmaalaan markii kalena communitiga eedaan marka haddii dowladda ee arrinkaas ama task forceka wax ka qaban waayo oo dilkii iyo baaritaankii sidii hadda maanta ay tahay ku socoto communitiga waxaa annaga naga go-an in guddi oo ay community ka samaysan oo advocacy ah oo iskooda u madax bannaan oo arrimaha dabagala oo boliiskana la xisaabtama taana waxa weeyaan qorshaheenna ugu jirtaa dhinaca kale siciid axmed soonan guddoomiyaha dadka qabanqaabiyey barnaamijkan cilmi baarista ayaa sheegay in bilowga bisha dambe ay qaban doonaan kulan dadweyne kaasoo ay kasoo qaybgeli doonaan siyaasiyiin uu ka mid yahay duqa magaaladan toronto iyo qaar ka tirsan murashaxiinta u taagan doorashooyinka hoggaanka gobolkan ontario ayna u bandhigi doonaan in soomaalida oo midaysan ay doonayaan inay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo guud ahaan dowladda balse dhankooda laga doonayo inay si dhaba u wajahaan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhallinyarada soomaalida shir communitiga soomaaliyeed ee magaaladan toronto ku nool ay iskugu tegi doonaan bisha toddobadeeda waxaana ujeedadiisu tahay dhallinyarada soomaalida oo xabadda iyo violence ku dhex jira sidii loo joojin lahaa arrin weyn oo dowladdu naga sheegato communitigeeda waxaa ugu weyn inaan kala qaybsannahay kow waxaa ugu weyn inaan la shaqaynaynin marka markii ugu horreysay ayaa communitigu isku tageen masaajidadii ay u midaysan yihiin ururadii soomaalidaah jira ay u midaysan yihiin ganacsatada ay ku jiraan dhalinyarada isboortiga ay ku jiraan tagsileyda ay ku jiraan meel walba oo soomaaliya dadka joogaa waxay ku midaysan yihiin arrintan waxayna ku tala galeen labadii arrimood mana qaybsanin dowladdana waa la shaqaynayna laakiin dowladda ayaan ka sugaynaa dadka lacagta loo siiyo loo iqmaday arrintaas inay dhankooda ka soo baxaan annagu diyaar baan sanadkan oo keliya dhowr dhallinyaro oo soomaali ah ayaa lagu toogtay magaaladan toronto kuwaasoo qaarkood ay geeriyoodeen xuseen nuur xaaji v o a toronto
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal duhur wacan oo wanaagsan halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhur dhame v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatana jabuuti boqolaal dhallinyaraha ku dhaqaana wadamada saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika oo ay soomaalidu ka mid tahay ayaa iyaga oo meel hoose ka soo bilaaba wariyaha v o eda ee dalka jabuuti isaga siciid faarax ayaa mid ka mida dhallinyarada ku dhex ganacsada suuqa balasrambol la yidhaahda ee bartamaha magaalada jabuuti ka wareysatay nooca ganacsi ee uu wada iyo weliba islamarkaana warbixintan nooga soo dirtay iibinta qaybaha kala duwan ee qudaarta oo si weyn looga isticmaalo gudaha caasimadda jabuuti ayaa dhallinyaro badani waxa ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda maxamed ibraahim cali oo ku magac dheer loox dheere waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi waxa uuna iibiyaa xabxabka ama qaraha oo isagaoo jarjaran uu geeyo goobaha ay dadku ku badan yihiin xilli haddaba uu ganacsigiisa ka watay gudaha suuqa balaasrambo ayaan ka waraystay faa'iidada uu ka helo iibinta xabxabka iyo sida uu noloshiisa ugu dabaro bismillaahi raxmaan raxiim wallaahi xaaxabku kulley xaaxab baan anigu ka shaqeeyaa kabacdi nololmaalmeedkaygana waan ka soo saaraa wallaahi dee magaaladana awil may noqone laakiin iminka si fiican baa loo fahmay si fiican baa iminka laga iibsadaa insha allahu
marka adigu waxaad ka soo qaadataa meel uu ku soo dego xabxabka haa waxaan ka soo qaataa markii hore istaad guleed ma layidhaaho halkaas yuu ku soo dugi jiray kabacdi waa laga soo raray iminka riyaad baan ka soo qaataa maskaradan weyne riyaad halkaa baa lagu dhex iibiyaa baabuurta halkaa bay yimaadaan halkaa baanan ka soo qaataa
caadi ahaan xabxabku ma jabuuti buu ka dhex baxaa mise waxaa laga keenaa meel jabuuti ka baxsan ee wuxuu ka soo baxaa xaggan soomaaliya nooga yimaadaa gaar ahaan qaybtan somalilan buu nooga yimaadaa marka anaguna hal saa baan u iibinaa dee nolol maalmeedkaygana waan ka helaa alxamdulilahi rabbialcaalamiin
tusaalanta xabadda weyn ee isku xiran oo kale imisaa lagaa siiya marka xabaddu isku xirantaa aada googeyn
wallaahi xabad ahaan laygama iibiyo waxaa layga iibiyaa jilmad waxaan soo qaadanayaa laba boqoloo xabado ama boqol xabbaan soo qaadanayaa marka miisaankaa la ii saaraa Mis- mis- miisaankan saacadda ayaa la ii saaraa xabad walba intay noqotaa la qoraa kabacdi xisaabtii baa laisugu keygeeyaa intay noqotaan markaa bixiyaa xisaabtaasi intay no- intay noqoto ama sagaashan kun ha noqoto boqol hadday noqoto sagaashan kun toddobaatan kun meelaha bay noqonaysaa hadday laba boqol noqoto ilaa boqol iyo lixdan kun bay noqonaysaa aduu sidaasaa markaa aan ugu soo iibsadaa oo aniguna aan dabeetaan wax uga daba helaa kolley kuma khasaaro waxun baan ka daba helaa insha allahu tacaala marka adna waad sii jijexdaa kiilo kiilo iyo waxaad u iibsaa im- wallaahi horta xabadda xaaxabka ugu yar waa afar kiilo afartaa kiilo duuduub baan marku iibinaa oo qofku xabad isku xidhan buu kaa qaadanaya kii labada kiilo iibinaya doonayana waan ka iibinaa kii kiilooga iibinayana doonayana waan ka iibinaa kii nus kiilooga doonayana waan ka iibinaa kolba nin walba intuu doono qaar baa saddex kiilo oo jeexa doonaya afar kiilo doonaya mid intuu siddeed kiilo oo isku taalluu doonaya tu afar kiilo ugu yar oo isku taalluu qaadanaya marka xabadda ugu weyna xaabka waa ilaa aduu afar iyo toban bay noqonaysaa tagu yarna waa afar kiilo een, qiimaha imisaa ugu yar aad ku iibsaan qiimaha waxaa ugu yar boqol faran baa ugu yar iminka iminka laba boqol baan kiilooga siinaa markaa nuskii wuxuu noqonayaa nuskiiloogii wuxuu noqonayaa boqol faran markaa boqolkaa faran baa ugu yar iminka waxaan ku iibno hadhow markuu boqoloo ka ton noqdana dee waxaa siddeetan buu noqonayaa nuskiiloogii kiiloogiina boqoloo ka ton buu noqonayaa
Ee, marka uu kugu filan yahay noloshaad inaad ku dabarto haa noloshaydigii boqolkiiba boqol anigoo nin qof bilaadan aanu shaqaynin oo keligay shaqaysanaya Een, haa xor ah xornimada adduunyadu waxa ay dee u dagaalamasaa waa xornimada xor baanahay marka een, noloshayda waa kaafiya maalintii saddex kun afar kun wax baan ka helaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin way igu filan tahay anigiyo reerkaygaba waa doqonimo garate baa laydhaha marka een, dad badanoo way jiraan dee isle ninkan xaaxab yar buu hayaa wallaahi wax alla wuxuu ka helayaa ma jiro dad saaliya way jiraan laakiin nolol maalmeedkaygu caadi weeyaan yoomkayga waan ka helaa marka anigu dadka aan saasoo kale u eegaya waxaan odhan lahaa iskaga soo coogkacaa guryihiinna shaqa yaryaraysa male tu weyn hadday tahay iyo tu yar iyo haddaad xataa tabandhaxwo biibinayso shaqa yaryaraysa male ee kulley darilaa u soo bax wuxuu gacanta ku qabo markaa ilaahayna uu- uu kula garab galayaan dhinaca kale looxdheere waxa uu ii sheegay inuu ku faraxsan yahay iibinta xabxabka maadaama uu u fiican yahay caafimaadka bulshada oo cudurro badan uu ka daawan yahay soomaalidu horta markii hore may fahansanin laakiin iminka faa'iidooyin badan baa laga helay haddaan wax kuu soo qaato xanuunada uu ka dawa yahay keliya xanuunka gaastariga jooniiska xataa xididada horta ba- manaafacaad badan buu leeyahay markaa saa darteed boqol xaba haddaan soo qaada laba boqol xaba haddaan soo qaadaba waa laga iibsadaa xoog baanaanu dhammeeyaa faa'iido fiicanna waan ka helaa xilligee buu ugu fiican yahay een, xilliyada kala duwan jabuuti ama xagaaga ama qabowga ama xabxab wallaahi jabuuti xaabku xagaaga ayuu ugu fiican yahay xagaaga qofkii dariiqa maraya haraadanba uu kaa goosanaya ama kiilo ha kaa goosto ama boqol ha kaa goostay isagoo oo sarjooga ku sii cunaya ayuu kaa goosanaya Cunto iska diyaarsan.
haa waa cunto iska diyaarsanoo qofku iska qaadanaya waa sharaabkaa moogta ilaahay fu- biyaha filtareysana ilaaha wara magaransa marka een, xaafaduna xoog bay xagaaga u isticmaalaan waa la jecel yahay waayo dadka wada oomanoo dadku iska wada haraadsan yahay waa la dhidisan yahay Waa mar walba waa loo baahan yahay imika awal xagaa iyo wuxuu kala lahaa iyo qabowga in xagaaga la yar la isticmaalo qabowgana isticmaalkiisu yaraado laakiin iminka sida maba kala le ee sida xoog baa loo isticmaalaa iminka waa daruuribuba noqdee macnaha daruuribu noqdaa markii aan magaalada soo galay anu xaxabka un baan ku bilaabo ama xaxablaha un baan imid xaxabka un baan la qabsaday haa xagga nasiib nin walba dee ma jaaniskiisu haa meel buu fahmaa xagga markaan la fahmay shaqo kale ma ayun yoomkayga ka helay shaqo kaleba ma diidin halku maalin laa imika
waa hagaag haatanna bal kusoo dhowaada xubintii dhinaca ciyaaraha waxaana aan raadeydan xasuusiyo waraysigaasi sagal siciid faaraxna intaasi haddaan uga imaano iyo ganacsadahaasi suuqa balaas ee rambo ee magaalada jabuuti bartankeeda kusoo dhowaada markana dhinaca ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno kulamo saaxiibtinimo ayaa dalalka qaar oo isku diyaarinaya koobka adduunka iyo kuwo kale oo doonaya inay weli issoo adkeeyaan waxa ay yeelanayaan kulamadaasi saaxiibtinimada kulamadii shalay dhacayna waxaa ka mid ah xulka dalka uruguay ayaa gooli waxba kaga adkaaday xulka wels goolka keliya ee kulankaasi laga dheliyey ee daqiiqadii afartan iyo sagaalaad waxaa u dheliyay ciyaartooyga edison cavani oo b s g sidoo kale weerarka uga dheela bulgariya iyo kazakhstan laba gool iyo gool bulgariya iyo ka wadroonatay finland shan gool ayay dusha u saarisay jasiiradda malta halka albeniya iyo norweyna gool waxba xulka dalka albeniya lagu awood sheegtay hayeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka dalka portugal iyo holland waxaana xulka dalka holland oo kulankii hore dalka ingiriiska gooli waxba laga soo wadroonaaday iyaguna guuldaro waxay duldhigeen xulka dalka bortugiiska oo saddex gool iyo waxba ay kaga wadronaadeen saddexda gool waxaa u kala dheliyay ciyaartooygooda memphis debay ryan babel iyo virgil van dikh sidoo kale kulamo ayaa maanta dhici doona kulamaha ugu xiisaha badan ee maanta dhici doonana waxaa ka mid ah xulka dalka spain ayaa la dheeli doona xulka dalka argentina waxaana xulka dalka argentin uu dib ugu soo laabtay ciyaartooygooda lionel messi oo la sheegay inuu diyaar u yahay kulankaasi inuu dheelo kadib markii kulankii xulka dalka argentin laba gooli waxba kaga adkaadeen xulka dalkaasi talyaaniga uu lionel messi fadhiyay kursiga kaydka sheegayna inuusan ciyaari karin george samboli tababaraha xulka dalka argentin ayaa sheegay in hadda messi uu diyaar u yahay kulankaasi spain oona ka hor yimaado ciyaartooyda saaxiibadiisa ee naadiga barcelona ay wada dheelaan sidoo kale xulka dalka brazil oo dhegahooda ka guuxaya afar sano ka hor guuldaradii xanuunka badnayd ee dalka jarmalka uu soo gaarsiiyey ee toddobada gool laga dhaliyay dalka brazil ayaa la dheeli doona kulan saaxiibtinimo xulka dalka jarmalka jarmalka ayaa kulankii hore oo ay dheeleen dalka sbain la dheelay waxaana ay ku kala baxeen gooli gool ciyaar ka dhacday dusseldorf oo labada wadanba ay markaasi ku kala tageen in ay dhibcaha kala qaataan masar waxay la dheeli doontaa xulka dalka griiga maraykanka iyo baragway ayaa sidoo kale dheeli doona tanzaniya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa dhinaca afrika dheeli doona nigeria waxay la dheeli doontaa serbiya talyaaniga iyo ingiriiska ayaa sidoo kale ah kulan xiise badan halka sacuudi arabiyana uu la dheeli doono xulka dalka beljamka ruushka oo koobkan adduunka martigelin doona ayaa la dheeli doona xulka dalka faransiiska iran iyo aljeria ciraaq iyo syria ayaa sidoo kale dheeli doona turkigana wuxuu la dheeli doonaa xulka dalka montenegro dhegaystayaal waxyaabaha kusoo kordha kulamadaasina barnaamijyadeena dambe ee ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo xubintaasi ciyaaraha isugu kaasoo duway oo nala socodsiinaya halkaasi aad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o eda haatana bal cabdixakiim maxamuud shirwac oo barbarkeyga bidix fadhiya aan ka codsado qodobadii wararkeena ugu waaweyn inuu nagu celiyo shirwac mahadsanid saara dalka maraykanka ayaa amar ku bixiyey isniintii shalay in muddo toddobaada ay waddanka kaga baxaan lixdan diblomaasi oo u dhashay dalka ruushka sida uu aqalka cad ee maraykanku sheegay sida oo kale labayo labaatan dal oo kale oo ay ka mid yihiin dalalka faransiiska jarmalka iyo poland ayaa dalalkooda ka saaray toddobiyo toddobaatan qof oo u dhashay ruushka kuwaasoo ah xubno sirdoona aqalka cada kuma aanu darin liiska dowladahan dalka australia oo isaguna shaaciyey inuu dalkiisa ka saaray laba sarkaal oo sirdoona oo aan la magacdhabin wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in tallaabadan uu maraykanku qaaday ay sida oo kale la socoto iyadoo la xidhayo qunsuliyadda uu ruushku ku leeyahay dalka maraykanka arrintan oo lagaga falcelinaya xadgudub uu ruushku ku sameeyey heshiiska hubka kiimikada iyo jabin uu ku sameeyey sharciga caalamiga iyagoo uu rasaasta ama aan idhaahda iyagoo gaasta neerfaha ee loo yaqaano neerf agent u adeegsaday nin hore uga tirsanaa sirdoonka ruushka iyo weliba inaanu dhalay dhinaca kalena saraakiil heer sara oo ka socda kuuriyada waqooyi ayaa la soo wariyey inay wakhti yar gudahood booqdeen magaalada beijin ee caasimada dalka shiinaha taasi oo sii buuxinaysa wararkii laysla dhex marayey ee sheegayey in hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un uu la kulmay saraakiil sida oo kale ka socda waddanka shiinaha waad mahadsan tahay shirwac markanna waxaan dhegaystayaashii annaguba wada dhagaysan doonaa codka baxsan ee fanaanka cabdicasiis iskalaaji iyo heeska oon jecel
sidaan kuugu oon qabo miyaad iigu oloshaa sidan oonta uga go'ay cabfacada madiida sidaan kuugu oon qabo miyaad iigu oloshaa sidan oonta uga go'ay cabfacada madiida waan ku ildaraaniyey talomay ilmahiisa jacaylkeennan awdalan eerkamowga oydaa waan waan waan ku ildaraaniyey talomay ilmahiisa jacaylkeennan awdalan eerkamowga oydaa mise waadi la'uudo aanunba iiba lahashado ii eedinaysa mise waadi ila'udo aanunba iiba lahashado ii eedinaysa siduu iyadoonsaday miyuu ku waxminayaa deriskiyo asxaabtiyo miyuu ehelka ka jaray siduu iyadoonsaday miyuu ku waxminayaa deriskiyo asxaabtiyo miyuu ehelka ka jaray ah waxa aan la leeyahay waa urugadiisa cadna uur ku taalada cabdicasiis iskalaaji iyo heeskaasi oon jeceel ayaa idaacaddeenni gudahaanba kusoo gebagabaynayna cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah saare cabdi axmed ba waxaan idin leenaha intaynu kulmi doonno mar kale afrikada bare xaggiina afarta markeeta inta ku horrayso nabadgelyo
cadna uurku tacallada mala u maal wareertaa mise waadi lowdo aanu bayba lahashadu ii eedinaysaa mise waadi lowdo aanu bayba lahashadu